somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay shir maalgashi ah oo bisha soo socota ay sheegtay in dowladda britain ay ugu qaban doonto magaalada london kaasi oo ay kasoo qeybgeli doonaan shirkado ganacsi oo ka kala socda somalilan iyo qaar ka mida wadamada africa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis oo maanta magaalada hargeysa ku qabtay shir jaraa'id oo uu kaga waramay shirkani ayuu u waramay wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwax waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay shirkaasi shirkan waxa weeye shir ka dhacaya bisha soo socota ee oktoobar afariyo tobankeeda magaalada london ee ingiriiska waa shir loogu talagalay in ganacsatada caalamka iyo maalgashayaashu ay ka yimaadaan oo shir ah investment conference weyn oo maalgelin ah oo loo qabanayo waddanka somalilan oo aanu doonayna inaanu sidaan ugu soo dhoweyn lahayn dadka maalqabayaasha ah inay khayraadka waddankan kasoo qayb galaan inay maalgashadaan inay nagala shaqeeyaan saanu shaqooyin iyo howlo ugu abuuro ummadda reer somalilan wasiir waa wax weyn marka la leeyahay caalamkiibaa imanaya islamarkaana waa shir maalgashi oo somalilan loo qabanayo siduu ku yimid shirkan soo abaabulayse fikriyan siduu ku yimid dad bulshada faahfaahin ka siiso shirku wuxuu ku yimid waxaanu kala hadalay ninkii hore la odhan jiray mark simmons waa shir la mida kuwa ay u qabteen dowladda ingiriisku afrika wadano fara badan oo ka mid ah jabuuti ka mid tahay soomaaliya ka mid tahay cameroun malawi waxaan ku idhahdaa gabon niger ilaa dhowr iyo soddon waddanoo afrika hore ayay u qabteen sanadihii ugu dambeeyey waa shir la yaqaano gruubkana ay qabtaan oo ay u qabtaan waddanada afrika si ay kheyraadkooda dadka loogu sheego waa niman khibrad badan waxaanu leh marka waxaan arrinka ka wada hadlay aniga iyo ninkii ahaan jiray wasiirkii hore ee afrika ee simmons waxaanu isla garanay in annagana sidaas loogu qabto mudday socotay aakhirkii waxaanu ku heshiinay inay afariyo tobanka oktoobar dhacdo aad iyo aad baanaan ugu faraxsanay in shirkaa loo qabanayo somalilan waayo cidda ka qaybgalaysaishirka waxaa ka qaybgelaya xaggeena dad fara badan wasare leh madaxweynaha leh waxaa kaloo ka qaybgelaya baacim sharigeedna waxaa ka qaybgelaya dad fara badan oo maalgashi raba xaggaana waxaa ka imanaya dad fara badan oo ku lug leh baananka sharikadaha maalqabayaasha intrasirku ama batrool ha noqoto ama macdan ha noqoto ama dekada ha noqoto ama sibir ha noqoto ama baanan ha noqoto ama khayraad wixii jira ha noqoto ama infrastructure iyo sidaad wixii qabanaya ha noqoto marka waxaanu filaynaa oonu doonaynaa inaanu caalamka gaarsiina in dad fadal badan yimaadaan oonu u sharaxno nabadda taala wanaagga yaalla khayraadka waddankan yaalla iyo sidaanu ugu dhiirigelin lahayn waayo waddankani waa waddan aada u degan oad la socotaa dad fara badan baa goorya ayaan imanaya inay dadkani ogaadaan inuu waddankani u diyaar u yahay in investment la gashado
shirkadahoo kale aad wasiir soo cararbaabtay inuu yahay shir maalgashiya oo maxay faa'iidada ugu jirta shirkada kala duwan somalilan waxaa jira shirkada waaweyn oo haatan ka howlgalo kobcaya ganacsigeegu kobcaya kambaniyo kala duwan iyo shirkada kala duwan baa jira faa'iidada ugu jirta ma waxay ka dhexli karayaan maxay wallahi saad ula socoto waddanku waa waddan khayraad fara badan leh waa waddan nimcadiisu qani tahay bilmatal kalluunka waxaanu leenahay xeebaha ugu dhaadheer kalluun fara badan baa ku jira waxaa jira sibirkii baa jira macdan fara badan baa jirta batrool baa jira waxaa jira fooxi baa jira boqol iyo konton mashruuc oo fara badan oo waddankani u baahanya ama hallayl ha noqoto ama jidad ha noqoto ama freezon ha noqoto ama dekad ha noqoto marka waddan aanu aaminsannahay inuu ilaahay nimcaiyo qanimo siiyey oo u baahan in dadka loo sheego khayraadka yaalla si ay dadka ugu soo dhiiradaan iyo nabadda taalla iyo xasiloonida taalla oo aada iyo aada uga gesan tahay waddanadan kale jaarka ah aananu aaminsannahay in trade fiican aanu la yeelano caalamka shirku wuxuu ka dhacaya wasiir wadanka britain gaar ahaan magaalada london somalilanna waa cidda loo qabanayo ee loo samaynayo muxuu noqonayaa doorka dowladda ingiriisku ay ka qaadanayso shirkaasi somalilan si doorkeedu muxuu noqonaya dowladda ingiriisku sidaanu sheegay waxa u fadhiya oo wadanada kale afrikana cabsame waxa weeye wasiirka afrika waxaa imanaya qolada layihahda difid ee developmentkooda iyo horumarkooda u qaabilsan waxaman kale dowlada industrigood iyo kuwa waxaa qaabilsan laakiin khaasatan waxaa loo qabanaya shirkani maaha dowlad iyo dowladeen iyo dowladda waa shir ah ganacsatayaashu in yimaadaan wadanka khayraadkooda wax ka qabsadaan bacmishariga nala sameeyaan ka ganacsadaan soo degaan noo yimaadaan marka waxaanu ugu talagalay inuu noqdo shir ganacsi iyo maalgashi
wadamada kasoo qeybgelaya marka ajendoon kale haddaynu wax ka sheegno ma lasii ogyahay wadamada kasoo qeybgeli doona ee lasoo casuumay ama ku casuuman ee fursadaha laysu idaarsan doono wallahi wadano badan bay casuumeen laakiin wadanada iyo dowlada uma badna dadka la casuumaya waxaa la casuumaya sharikado fara badan oo reer yurub leh oo jiniis leh oo maraykan leh oo kanada leh oo de wadanada iyo dadka baac mushtariga ah ee xiiseynaya dalkana ayay u direen dadkan loo sameynaya waa dad khibrad ule waa dad dhowr iyo soddon wadano africa u qabta shirkan shir la mida liiska ayagaa yaqaana dadka interestku ayagaa doonaya la yimaadaan ayagaa yaqaana marka waxay noo sheegeen halkay noogu yimaadeen dadkeenna waa u warrameen bacmishariya la shireen waxay markaa noo sheegeen inay dad fara badan maanta xiiseynayeen waddanka yimaadaan ay aad iyo aad ugu soo casuumeen wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis oo magaalada hargeysa ugu warramaya wariyaha v o e da cabdixakiin maxamuud shirwac